mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ay bilaabeen olole ka dhan ah jarista dhirta ee loo adeegsado dhuxul ahaanta go-aanka ayaa tilmaamaya la dagaalanka xaalufinta ayaa lagu ansixiyey shirkii golaha wasiirada somalilan warkan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
wasiirka wasaaradda deegaanka ee somalilan marwe jubri xaaji ismaaciil baandere ayaa tilmaantay in shirka golaha wasiirada ee arrinta lagaga hadlay ay ka dhigan tahay in maayeerada magaalooyinka ilaa iyo madaxweynaha iyo inta ka dhexaysaba ay dagaal kula gelayaan sidii loo baajin lahaa in dhuxul dambe laga gubo dhirta dhulka daaqsinta ah ee xooluhu ay ku foofaan barnaamijkan aynu maanta u soconnaa waa barnaamij ballaadhan oo baaxad weyn ma aha barnaamij yar maaha waa barnaamij ka yimi dowladda dhexe si weyn dowladda dhexe uga yimi ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ilaa wasiirka arrimaha gudaha taliyayaasha oo dhan ilaa maabarasaabadii ilaa meerada way ku wada jiraan maanta halkan muddo dheer baan iminka laga soo shaqaynayey hawshan laga soo shaqaynayey sidii loo soo afjari lahaa oo loo dabargoyn lahaa dhuxusha dalkeenna ka baxaysa ee ka baxaysa saddexda gobol ee isku xiga sanaag togdheer iyo saraar siina maraysa sool iyo iyo sanaagba sidaa usii maraysa iyada haddaba oqaasha halkan maanta isugu timi iyo waayeelka halkan maanta isugu yimi waxaanu isugu yeedhnay haddaan nahay wasiiradii waxaanu isugu yeedhnay iyo dowladdii dhexeba haddaan nahay waxaanu maanta isugu yeedhnay bal sidii ay noola shaqayn lahaayeen ee gacan weyn nooga siin lahaayeen soo afjarista dhuxushaasi dalkeenna ka baxaysa waayo waynu dhiigbaxayna waanaynu isogey kulkan waxaa sidoo kale ka qayb galay xubno ka mid ah salaadiinta iyo madaxdhaqameed gobollada togdheer saraar iyo sanaag waxaana dhinaca kale boqorsaabka gobolka saraar oo isagu halkaasi ka hadlay isna tilmaamay muhiimadda ay leedahay in go'aan la qaato isagoo sheegay in horeba gobolka saraar ay uga jireen islamarkaana looga dareemay waxyeellada deegaanka lagu hayo maanta waynu u dhannahay innagoo ee ah madaxdii wasiirada ahaa cuqaashii waxgaradkii saraakiishii ciidamada oo runtii aynu ku talagalnay hawshaa inaynu laga bilaabo maanta inaynu u qalab qaadanno oo aynu runtii aynu soo afjarno ee dhibaatada lagu hayo deegaankeenna toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa golaha wasiirada ee somalilan ay shirarkooda kaga hadlayeen arrimo la xidhiidha kala xadaynta dhuldaaqsimeedka iyo beeraha iyo sidoo kale ka talobixinta iyo go'aanka gaadhista ololaha xooggale ee ku socda deegaanka kaasi oo ay ugu muhiimsan tahay ka dhuxulaysiga iyo shidista dhirta khadar maxamed cakulle v o e hargeysa